galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo sabti ah bisha julaayna waa sagaal iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali com idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jira idinka daadiin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga wax cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda kenya oo u aqoonsatay dadka hindiyaanka ah ee reer kenya qabiilka afar iyo afartanaad ee dalkaas hadda rasmi ahaan waxaad tihiin qayb annaga naga mid ah waxaad qayb ka tihiin qoyska weyn ee kenya waxaanu filaynaa inaan sii wadi doonno ka qaybgelinta dhammaan dhinacyada nolosha bulshada dhaqanka dhaqaalaha iyo xitaa ka qaybgalka dawladda iyo hannaanka dawladnimo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
madaxii shaqaalaha ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa la bedelay iyadoo lagu bedelay jenaraal howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidamada badda ee dalka maraykanka islamarkaana imika ah madaxa hay-adda amniga qaranka ee dalka maraykanka rins beres oo ah ninka la bedelay ayaan toddobaadkan oo dhan garab joogin madaxweyne donald trump iyadoo toddobaadkanna agaasimaha cusub ee warbaahinta aqalka cad uu ku sifeeyey nin madaxa looga jiro afhayeenka aqalka cada sara habki ayaa warbaahinta jimcihii u sheegtay in wadahadallada arrintani ee madaxweyne trump iyo rens ay soo bilaabeen laba toddobaad ka hor waraysi uu siiyey telefishinka c n n ayaa beres oo ka hadlay iscasilaadiisan uu sheegay in madaxweynuhu uu jiho kale rabay
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu ogolaaday xeerka uu koongaresku soo gudbiyey ee ku saabsan cunaqabataynta lagu soo rogay ruushka madaxweynaha ayaa lagu wadaa in dhowaan uu xeerkan saxeexo war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu akhriyey nuqolkii kama dambaystaha ee xeerkan kaasi oo xayiraad saaraya shirkado iyo hay-ado badan oo ruushka laga leeyahay waxaa xusid mudan in xeerkani uu ku jiro lifaaq dhigaya in koongaresku awood u leeyahay in ay madaxweynaha ka hor joogsadaan haddii uu isku dayo in uu cunaqabatayntaasi laalo
shiinaha ayaa cambaareeyey gantaalkii ugu dambeeyey ee ah nooca loo yaqaana baalistiga ee ay ganeen kuuriyada waqooyi iyagoo ku biiray islamarkaana ku soo biiray dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo hore arrintan u cambaareeyey hadal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee shiinuhu sabtidan maanta ayaa uu ku sheegay in tallaabadani ay ka hor imanayso qaraaradii golaha ammaanka qaramada midoobay iyo rabitaanka guud ee bulshada caalamka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna gantaalla ku ganay biyaha kuuriyada koonfureed iyagoo si toos ah uga falcelinaya gantaalkan oo kuuriyada waqooyi ay galeen maalintii jimcihii
dalalka britain faransiiska jarmalka iyo maraykanka ayaa soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku cambaaraynayaan gantaallo ay dhowaan iiraan tijaabisay warmurtiyeedkan ayaa lagu sheegay in tijaabada gantaalada riddada dheer ee iiraan ay khalkhalgelinayso ammaanka gobolka dalalka warmurtiyeedkan soo saaray ayaa ugu baaqay iiraan in ay tijaabo dambe aanay samaynin laakiin iiraan ayaa sheegtay in keliya ay tijaabiyeen gantaal nooca dayax gacmeedka xambaaro ah kaasi oo ay hawada sare u direen
galab wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington dowladda kenya ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dadka kenyaanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda qaaradda eshiya inay yihiin qabiilka afar iyo afartanaad ee dalkaasi tallaabadan ayaa ka turjumaysa taariikhda iyo weliba kaalinta dhaqaalaha dalkaasi ay ku leeyihiin dadka hindida ah ee dalkaasi ku nool taageerayaasha mujtamacaasi ayaa rajaynaya aqoonsigan loo aqoonsaday qabiilkan inay bilo u tahay in siyaasadda waddankaasi ay wakiilla ku yeeshaan rael ambor ayaa warbixinta v o uga soo diray magaalada nairobi maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo jeedinaya mahadsaned cabdixakiim dadka reer kenya ee asal ahaan qaaradda asiya ka soo jeeda kuwaasoo loogu yeedho moondis ayaa hadda loo aqoonsaday qabiilka afartan iyo afartanaad ee dalkaas fred metiang oo ah siihayaha wasiirka arrimaha gudaha ayaa arrintan shaaciyey koob iyo labaatankii bishan julaay isagoo madaxweynaha dalka wakiil ka ah
and we expect that we will continue this integration in all spheres of life.
hadda rasmi ahaan waxaad tihiin qayb annaga naga mida waxaad qayb ka tihiin qoyska weyn ee kenya waxaanan filaynaa inaan sii wadi doonno ka qaybgelinta dhammaan dhinacyada nolosha bulshada dhaqanka dhaqaalaha iyo xitaa ka qaybgalka dowladda iyo hannaanka dowladnimo ayuu yidhi dadka hindida ahi qarnigii toddobiyo tobnaad ayay bilaabeen inay bariga afrika yimaadaan imaatinkii gumaysiguna waxa uu sii ballaadhiyey ganacsigii iyo fursadihii shaqada iyagoo shaqaalena ka noqday ciidankii britain kana qayb qaatay dhismaha waddada tareenka ee kenya iyo uganda u dhexaysa shakiil shabiir aabbihii waxa uu ahaa kumanaankii shaqaalaha hindida ahaa ee qarni ka hor dhisay waddadaasi tareenka qoyska reer shabiir kenya ayay ku sii nagaadeen haddana waa mid ka mid ah afar mudan oo asalkoodu indiya ka soo jeedo si rasmiya loogu doortay baarlamaanka kenya shabiir ayaa v o a u sheegay in inkasta oo hindidu ay horumar dhaqaale oo weyn muddo dheer dalka kenya ka sameeyeen haddana ay siyaasadda dhinac ka joogaan waxa uu sheegay inuu rajo ka qabo in qabiil loo aqoonsaday ay taas arrintaasi bedeli doonto hadda waxaad dareemaysaa niyad sami si ka badan sidii hore malaha waa arrin dhaqan la xidhiirta waxaad u baahan tahay in lagu aqoonsado hadda markaa maxaa dhacaya waa laba shaqo dowladdii ayaa ku aqoonsatay markaa waa inaad qaadataa kaalintaadii bulsho ayuu yidhi aqoonsigani waxa uu ku saabsan yahay dadka reer kenya ee asiya ka soo jeeda ee dhalashada dalkaasi haysta taasoo micnaheedu yahay in waalidkood uu kenya ku dhashay inkastoo aqoonsiga qabiil uu maqaam bulshada hindida kenya kor u qaadayo haddana kama hadlayo xuquuqo gaara dadka waxdhaleeceeya ayaa ka hadlay in arrintan xilligan la keeno iyada oo la gelayo doorasho aad laysugu dhow yahay tirada hindida reer kenya waa aandhahdee tobannaan kun tiro koobkii ugu dambeeyey oo la qaaday sanadkii laba kun iyo sagaalkiina waxa uu muujinayaa tiro in yar ka badan afartan iyo lix kun dhaqdhaqaaqa hindida kenya waxa uu dhaqaajiyey hindida dalka dariska ee uganda waxay ku celiyeen baaq ay horey ugu jeediyeen madaxweynaha dalkaasi yuweri museveni sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii kaasoo ay ugu sheegeen in dastuurka dalka isbeddel lagu sameeyo hindida dalkaasna laga dhigo qabiilka lix iyo lixdanaad ee dalkaasi uganda waa hagaaga dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya uu nooga soo diray rael ambor oo ka tirsan v o a
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socotiyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu diiradda ku saaraynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhaco in dhegaystayaasha dib ugu xasuusinno haddii aynu ku bilowno gudaha soomaaliya dhacdooyinka toddobaadkan ka dhaca waxaa ka mid ah ciidamo isugu jira kuwa dowladda soomaaliya ka tirsan kuwa maamul goboleedka puntland iyo maraykan ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday magaalada gaalkacyo halkaasoo ay ku bartilmaameysadeen goob lagu tuunsanaya inay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana howlgalkan oo toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo ay ciidamadaasi wadajirka ay ku soo xidheen nin lagu magacaabo cabdirasaaq xuseen tahliil oo ay maraykanku ku sheegeen inuu ahaa nin shabaab ka tirsan islamar ahaantaasina u fududaynaya dhinaca qaraxyada inkastoo walaalkiisa oo lagu magacaabo maxamed xuseen tahliil oo ka tirsan xubnaha xildhibaanada maamulka galmudug oo isaguna beeninayo eedeymaha loo soo jeedinayo walaalkiisa cabdirasaaq weerarada ay ciidamada maraykanka ka geysanayaan soomaaliya ayaa soo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo markii maamulka uu la wareegay madaxweyne donald trump siyaasaddiisa arrimaha dibaddana uu wax badan ka beddelay noocaasi ee ka dhacaya soomaaliya waxa ay ka beddeli karayso xaaladda awoodeed ee kooxda al-shabaab qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonnaa ha yeeshee haddii aan idiin dulmaro qodobada kale ee dhacdooyinkii toddobaadkan dhacay danjiraha cusub ee soomaaliya qaramada midoobey u fadhiyi doona abuukar daahir cismaan abuukar baalle ayaa lagu soo dhoweeyey xarunta qaramada midoobey iyadoo uu soo dhoweeyey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres toddobaadkan magaalada beled xaawe ee gobolka gadow waxaa toddobaadkan la sheegayaa inay ka taagneyd xiisad kala dhalatay kadib afar maxbuus oo ku eedeysana inay ka tirsanaayeen al-shabaab oo xabsiga lagala baxay dabadeedna la dilay waxaa sidoo kale halkaa ka dhacay dilal kale maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay arrinkaasi baarayaan dowladda soomaaliya waxay ku amartay ganacsatada soomaaliyeed inay joojiyaan dhammaan lacagaha baadda ah iyo kuwa kale ee la siiyo ururka al-shabaab waxaana dowladdu ay sheegtay in ganacsatada lagu helo inay taageero dhaqaale u fidiyaan ururka al-shabaab sharciga lala tiigsan doono boqol afar iyo toban xubnood oo ka mid a maxaabiistii soomaalida ahayd ee ku xirnayd xabsiyada waddanka etoobiya ee dhowaantan dowladda soomaaliya ee heshiis kula gaartay dowladda etoobiya in xorriyaddooda dadkaasi loo soo celiyo soomaliyan lagu soo celiyo ayaa toddobaadkan soo gaaray magaalada muqdisho kuwaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey gegada duuradaha magaalada muqdisho waxaana dadka soo dhoweeyey ka mid ah eheladooda oo qaarkood muddo ku dhowaad labaatan sana weysana ururka al-shabaab ayaa toddobaadkan waxa ay madax furasho ku sii daayeen toddoba shaqaale samafala oo ay dhowaan ka afdubteen waddada isku xirta magaalada baydhaba iyo buur hakaba waxaana hay-adda lagu magacaabo gareed oo ay shaqaalahaas u shaqaynayaan la sheegay in ayagoo bad qaba ay dib baydhabo ugu soo laabteen kooxda kubadda cagta dekedda oo ka mid a kooxaha dalka soomaaliya ka dhisan ayaa sagaaliy toban sanno kadib waxay toddobaadkan ku guulaysatay tartanka horyaalka kubadda cagta soomaaliya kadib markii ciyaar xiise badan oo gool i gool bareejaha ay isla galeen iyada iyo kooxda banaadir sports club oo iyadu ahayd kooxdii difaacanaysay horyaalka kubadda cagta soomaaliya dhacdoonka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dalka bakistan nawaas shariif ayaa maxkamadda sare ee waddankaasi waxa ay xukuntay inuu xafiiska uu ka tago islamar ahaantaasina waxaa lagu helay eedeymo la xidhiidha musuqmaasuq iyo waxisdabamarin waxaana la baari doonaa qaar ka mida dadka sida isaga aadka ugu dhowdhow oo ay ka midka yihiin carruur uu dhalay sanadka maraykankanu waxaa mar kale uu is hor istaagay sharci qayb ahaan baabi'in lahaa barnaamijka daryeelka caafimaad ee obamaker kaasoo toddoba sanno jirsaday saddex sharci dejiye oo jamhuuriya oo kale ah john mckain oo laga soo doorto arizona lisa murkowski oo laga soo doorto alaska iyo susan colnis ayaa ku biiray siddeed iyo afartanka cod ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo dhammaantooda maya ugu codeeyey in beddel lagu sameeyo obamaker waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom ayaa toddobaadkan ka hadlay howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamo maraykan iyo kuwo soomaaliya ka oo lagu soo qabtay nin lagu tuhumayo inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo africomna ku tilmaamtay inuu ahaa fududeeyo shabaabka u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada ninka la xiray ayaa lagu magacaabaa cabdirasaaq xuseen tahliil waxaana walaalkiisa oo lagu magacaabo maxamed xuseen tahliil kana mid ah xubnaha xildhibaanada galmudug uu sheegay in walaalkiisa waxaa lagu eedaynayo aysan sax ahayn hadda korna puntland ay ninkaasi xirta dabadeedna la soo daayey sida uu yidhi haddaba weerarada ay ciidamada maraykanka ka geysanayeen gudaha dalka soomaaliya ayaa kordhayay muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo markii madaxweyne donald trump uu siyaasadiisa arrimaha dibadda wax ka bedelay haddababa weerarada ciidamada maraykanka ay ka geysanayeen gudaha dalka soomaaliya ee kordhay waxa ay kaga dhigan tahay kooxda al-shabaab iyo inay wiiqi karayso awoodda kooxda al-shabaab arrimahaasi ayaan waxaan ila falanqaynaya kornel cabdi xasan xuseen cabdiyare oo hore usoo noqday taliyaha sirdoonka maamulka puntland isagoo puntland jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay anigu waxaan u arkaa inay tahay sida horeba u sheegay inay tahay tallaabooyin muhiim oo dhanka wanaagsan loo qaaday oo aan is leeyahay waxbay kusoo kordhin karaan oley amniga soomaaliya kollay qeyb unbay kusoo kordhin karaan inkasta aysan si guud ahaaneed aysan aysan maaragtay aysan wax badan oo ay qabyaha hordhimada ay jiraan laakiin waxaan isleeyahay howlgalladaasi de maraykanku waa soo iclaamiyey oo horay u sheegay baskiriyay in howlgallada soomaaliya kowada uu ku basmaamiysanayo kooxakan uu sii siyaayin doono arrintan ugu dambeysay dhacdayna kolley hadii waa arrintaasi horay isfiliyey maraykanku iyo qolyaha kala shaqeeya inbay ka mid ahay maraykanku waxa uu leeyahay howlgalkani waxaa lagu bartilmaameysaday sarkaal ka tirsan al-shabaab gaar ahaan nin howl fududeeyo waa ururka al-shabaab aada helaysaan ee ku aadan howlgalladan maxay yihiin oo sida warbixintu ay sheegtay waa run howlgalku haddaad iga weydiisay kii ka dhacay gaalkacaya howlgalkaasi waxaa lagu bartilmaameysaday xubno ururka ka tirsan oo kolley laga magacdaabay ninka la yidhaahdo cabdirasaaq xuseen tahliil ilkacaasi ama ina caroorjee lagu magacdaab aan ognahay in isaga iyo xubno kamida lagu qabtay hadda ka hor howlgal laga sameeyey magaalada gaalkacaya oo ciidamada amniga buntlaana qabteen muddo badana ninkaasi hayay kadibna labadii kun iyo toban iyo afartii ay maamulka puntland madaxweynaha kaya cabdi cali gaas uu sii daayey isaga iyo rag badan oo ka tirsan karaa howlgalkaasi waa howlgal mudan in lasoo dhaweeyo waa howlgal meesha ku jira weeye waxaana ognahay in howlgalkaasi ay ka wada qeyb qaateen ciidamada amniga puntland maamulka puntland iyo maamulka galmudug labadaba sida la sheegay ay ka qayb qaateen xagga suudaanka iyo fuubeynta marka aad bu maaragtay howlgalkaasi anagu waxuu ila yahay mid muhiimaynu yahay manana waxaa jirtay sidoo kale warar soo baxayey maadaama cabdirasaaq hadda kahor la qabtay lana sii daayey labada kun afariyo tobankii wararku waxay sheegayaan in lagu sii daayey qaab ahayd in maleeshiyaadku hayb isaga ay afduubteen dad deegaanada puntland ka soo jeeda dabadeedna sidaasi la isku dhaafsaday arrintaasi bal ka waran jimada waxaa inaan kuu sheego arrinta siideynta lasii daaya cabdirasaaq keligii ma usan ahayn xubno tira badan ururka al-shabaab ka mid ahaa looda ogyahay oo isaga yaka ka muhiimsan ahaa ayaa ooda laga qaaday lixdaneeyo qof ku dhow sababtu maxay ahayd arrintaa ka qaaditaanka iyo ururka al-shabaab dadka ka tirsan baa cabdirasaaq xilliga lasii deynayay ay puntland sii day waxaan rabaa inaan inaan kuu sheego cabdirasaaq keligiis inaan lagu sii dayn bad meel kale ku xiraa ee lagu bedeshay sida madax furasho sida wararkii jiraan saa maahay xubno badan oo ururka ka tirsanaa oo wixii ahaa dowlada maamulka puntland ayaa xukuumadda puntland ooda ka qaatay kaasuu qayb ka ahaa marka maxaa maxaa maxaa loo sii daayay baa laisweydiin karaa maadaama al-shabaab ay yihiin sida la sheegayo wallahi n waxaan rabaa in la weydiiyo su-aashaa waxaa ka jawaabaya mas-uuliyiinta maamulka puntland ee heer sare iyo heer amni iyagaa la rabaa inay ka jawaabaan iyagaa la weydiinaya waxay kusii daayaan laakiin intaan ognahay aan ku xaqiijin karo isaga iyo xubno badan oo lamid ahi lala qabtay iyo kuwa ka horreeyey kuwa ka dambeeyaba waa la sii daayay waana la wada ogsoon yahay warbaahintiina muddo badan bay ka hadashay waana waxay wax la wada og yahay wey ma ahayn heshiis dhex maray galmudug iyo puntland laguma sii dayn cabdirasaaq way jirtay in xubno loo qafaashay maana loo afduubay sababta cabdirasaaq laakiin soomaaliya o dhan bay ka dhacda oo inaas afduufto laakiin dee qofku haddii uu markuu dib geysto dibkii loo qabto haddii qof kale nootntnt namiga kaxayso layska afduubto ma aha in lagu dambeeraan inaan dambi lahayn lagu bedelinayo taasi sax maa aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ah korneyl cabdi xasan xuseen cabdiyare taliyihii hore ee sirdoonka puntland barnaamijka dhacdoyinka toddobaadka ayuuna nagala qayb qaadanayay dhegaystayaal isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka tan iyo kulanto dambe nabadgelyo
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba jamaal axmed cismaan dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhegaysanayseen islamarkaana weli aad nagala socotaan idaacaddayda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kan ibraahim xasan daandure iyo weliba caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeenni hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaal qurux badan oo gaaban ayaan ibraahim ku bilaabaya barnaamijka waa dhambaal mehera waxaana uu ka yimid aabbe qaasim maxamed xirsi iyo aabbe cabdulaahi xasan waxa uu ku magac dheeryahay bagaxe iyo hooyo foos faarax maxamuud abti cabdulqaadir faarax maxamuud iyo abti cabdifataax faarax maxamuud iyo habaryar nasra faarax maxamuud waa dhammaan ilmo faarax maxamuud habaryeer leyla ku jirta faarax maxamuud iyo habaryeer anisa faarax maxamuud iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxay hambalyo u dirayaan cabdulqaadir qaasim maxamed iyo najma cabdulaahi xasan oo meherkoodu uu toddoba-iyo labaatankii bishan juulaay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer xirsi axmed siraad canshuur iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer sheekh daahir iyo aabe xirsi axmed siraad iyo hooyo zahre sheekh daahir tufaax xirsi axmed iyo aanise xirsi axmed iyo roode xirsi axmed iyo nasri xirsi axmed cabdiqadar xirsi axmed mubashir xirsi axmed iyo mubaarak xirsi axmed iyo hooyo zahre maxamuud cawl iyo waxay yidhahdeen maryamo xaashi guraar iyo caruurteeda iyo dhuuh axmed xuseen iyo cabdiwahaab sheekh axmed saalax injineer borow iyo kamas faarax waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan naste xirsi axmed saraad iyo waxay yidhahdeen afadiisa marwo nimco macalin maxamed oo gabaray ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen waaf dhuug gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen caaisha naste xirsi ducaduna waa daadihiyaasha barnaamijkay leeyihiin caashaaye caashe waxaan ugu duceynaynaa in eebe uu ka dhigo midii soo weynaataa dal dad iyo diinna waxu tarta dhambaalkan xiga waxa uu ka yimid cabdiweli yaxya ciise iyo cabdirasaaq xasan xaaji iyo cabdixakiin abshir axmed iyo ciidruus maxamed aadan waxa uu ku magacdheeryahay gandi iyo siciid cabdulaahi axmed waxa uu ku magacdheeryahay laameer iyo xaaskiisa maxamed cabdi xaashi farax cabdi maxamed iyo cabdinaasir khaliif siciid iyo maxamed cabdiraxmaan xasan sahro xasan saciid iyo ubax cabdi maxamed samiiro cabdisalaan warsame xasan cabdulqaadir gaas iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadinaan lasoo koobi karin hawada u marinayaan maxamed cabdi maxamed oo ku magac dheer doodi iyo marwadiisa rashiido cabdulaahi aw yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay juun waxa ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashana u soo qabanayno wax dhintaad ka sabirtaa rajana waa la dhowraa waa codkii cabdiqaadir mayow abuukar buunis
intaas haddaan kaga gudubno codka fanaanka cabdulqaadir buunis dhinacii dhambaaladan mar kale ku noqonayna ibraahimow dhambaal qurux badan ayaan haya ayaan ku hormaro waxa uu ka yimid dhambaalkani ayeeyo nuuro togane iyo adeer sayid cali xasan iyo habaryaare deeqo goley cabdifataax cabdulaahi xasan iyo nimco cabdulaahi xasan iyo faa'isa cabdullah xasan iyo ibraahim daa'uud cabdalla waxa uu ku magacdheeryahay sayfudiin maxamed khadar xaaji ismaaciil iyo dalmar xaaji iyo cabdifataax cali aadan iyo ismaaciil cali xaashi cabdinaasir nuur cusmaan wuxuu ku magac dheeryahay talaata waa tahay iyo xasan salaad daahir wuxuu ku magac dheeryahay xasan bashka iyo maxamed cabdinuur colaad waa hanaad iyo cabdikariin bashiir wuxuu ku magac dheeryahay aboor iyo sidoo kale cabaas qaboowe iyo yaasiin maxamuud cibaar wuxuu ku magac dheeryahay macalinka iyo saalax cali xasan iyo cabdinaasir cali xasan waxay kala joogaan sweden australia u k holland germany mozambique kenya iyo soomaaliya meel kasta waa la joogaa waxaana ay hambalyo aroos u dirayaan lamaanaha kale ah cabdulqaadir qaasim maxamed iyo najma cabdulaahi xasan oo jooga magaalada baariis ee dalka faransiiska arooskoodana uu khamiistii aanu soo dhaafnay ee toddobiylabaatankii bishan julaay waa taa qoraal baa lasoo raacay oo loo gabyo ibraahim balan isku daya inaan akhriyo ruux kula dado kula diinaa dugsi laga dhigtaa marwo daacadoo kula u diirnaxdaa dumar laga xusha hay darajada adduunna dad isguursada ku dakeeya arooskana ku dega oo ducadeenna hela sokeeye iyo xigaalba guurkiinna lagu wada farax isku wahara bay leeyihiin oo faraxadda ku taama inta noloshiinna ka dhiman ubad khayr qabana kale hele baa layidhi aamiin si fiican ayaa u aqrisay dhambaalka xigo haddii aan soo qaadanno waxau noogu yimid asad kuluc warsame iyo aabe kuluc warsame dhegey iyo xasan nuur shakul iyo waxay yidhahdeen mawliid bayxow afrax iyo sadiiq sheekh daahir jaamac iyo xuseen macalin xasan iyo cabdiqani xasan nuur iyo sheekh aadan maxamed faarax cadde iyo waxay yidhaahdeen farxiyo sheekh daahir jaamac iyo hodan sheekh daahir jaamac iyo nasre xasan nuur shakuul iyo axmed xasan nuur shakuul dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan sheekh cabdishakuur sheekh daahir jaamac iyo waxay yidhahdeen marwadiisa faadumo sheekh cabdinuur dayib oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gaalkacyo waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulmo bashobshi barwaaqo ee banahedi kale si ubad qalqaba aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan xiga haddaan soo qabto waa tahniyad waxaana diraya baa la yidhi dadka kale ah cali cumar tarabi iyo xirsi cumar tarabi xasan jaamac tarabi cali jaamac tarabi iyo cabdulqaadir jaamac tarabi cumar cali cumar cabdishakuur cali cumar iyo mascuud xasan jaamac tarabi iyo axmed xasan jaamac tarabi iyo bukhaari cali jaamac tarabi cabdiraxmaan cali jaamac tarabi iyo najiib xirsi cumar tarabi iyo injineer cabdallah ashkir cumar tarabi iyo shaafici cabdulaahi jaamac tarabi iyo cabdulqaadir gamaadiid iyo ibraahim sheekh cumar iyo cabdinajiib ganceed maxamuud iyo maxamed xasan jaamac wuxuu ku maga dheeryahay injineer tarabi dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka iyo dibaddaba waa la jiraa baa layidhi waxaanay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan saddex aroos baa la yidhi waa tahay waxaan ka helay sida loo soo jamciyey waa dad aada u fakaray saddexda aroos waxay kala yihiin arooska ugu horeeya waa cabdinuur xirsi cumar iyo aroosada idil xasan oo ku aqalgalay dhuusamareeb waa arooska koobaad arooska labaad ee dhammaan reer tarabi iyo asxaabta kale ku jirta dhambaalkana u dirayaanna waxay kala yihiin ciise cali cumar tarabi iyo aroosada xamdi cusmaan xabeeb oo ku aqalgalay magaalada gurceel waa gartay arooska saddexaadna waxa uu dhex maray xasan cali jaamac tarabi iyo aroosada fawziya macalin ciise oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiin ibraahino saddex aroos oo midna uu ka dhacay dhuusamareeb midna uu ka dhacay guriceel midna uu ka dhacay magaalada muqdisho hal asxaab oo ku wada qoran dhambaalkan ayaan u wada diraysa marka bal u ducee ducada mar haddii xaggiina la hambalyaynaya saddexdaas aroos waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi barwaaqa ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin waxaan sugaynaa marka owlaadda haddii alla idmo u dhalan doontana inaan halkan magacyada loogu bixiyo wiil baa dhashay gabar baa dhalan magaca soo bixiyana waan sugaynaa haddii alla idmo dahab la moodiyey doraato maxaan ku doonay haye haddii qof walbo qof jecel siduu doono wax u dhigtaa ay nin walba waa sidii dareenkiisa ka turjumaayuu hadalka udhigay iyo gabar walba ay waa gartay ka gudub codadkii macaanaa ee cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan ku soo dhowaada
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataae waa u dog dabataae
codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo kasi xaaji aadan haddaan taas kaga gudubno waxaan markana u noqonaynaa dhinacii dhambaalada dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho axmed muuse cabdi saayiq iyo waxay yidhahdeen ayaanle cali cabdi saayiq iyo axmed saki yaasiin gahnuug iyo xasan yaxye iimaan iyo axmed yaasiin cali cusmaan iyo axmed nuur yuusuf iyo maxamed muuse cidiid maxamed maxamuud mahdi iyo maxamed cali ismaaciil iyo cabdiraxmaan xasan cabdiraxmaan iyo mawliid ciise daa'uud iyo maxamed cabdi gaas iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan jihaad iyo mustafe cabdulaahi axmed iyo mustafe maxamed muuse iyo mustafe qays cali khayre iyo waxay yidhahdeen naasir daacad iyo cabdicasiis axmed cali iyo mustafe maxamuud iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan farxaan caydiid cabdi iyo waxay yidhahdeen najma khadar xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan meherkaasi eebadan kaga baraynaa inuu idin horseedo nolol raaxo badan iyo guur aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan leenaha naguna anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waan idin salaadnay bahda v o a ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha waan idinka guddoonay marka xiga baa layiri annagoo kale ahee waa maxamed axmed xuseen iyo cabdiraxiim axmed ciise iyo axmed cumar muuse iyo maxamed cabdirashiid yuusuf iyo garaad cabdiraxmaan axmed iyo mustafe ismaaciil muuse cabdulaahi samadoon cumar iyo cabdiraxmaan maxamed obsiy waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan arooska maxamed maxamuud cabdulaahi iyo nimco mustafe saleebaan oo koob iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun toddobiyo tobanka arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inay noqdaan reerkii lagu nastee lagu nagaado waata inay kusoo luuqayaan baa ka dhineed waa heestii hibay qaado dhowr fanaan baa isku weedaarat heestaasi laakiin reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala ah allah ayuu idinka yelwelihin annagun waxaan leenahay aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha waxaan soo qabanaynaa codkii hodan cabdiraxmaan iyo heestii amoore sidaad u tiri iyo siday u qaadays ibraahim waxaad moodaa inay isku yaro dhadhow yihiin waxaan islaa ibraahim hayo badahaasuu ka baxay ilan weli waad dhex taaganta
koley caasha amoore markaad maqasho adiga laftaada waa
aad ba ugu bogaayay waxbay ku xasuusay
sidaad u tiri iyo siday u qaadayso waxbaa isu keeqa qabta marka waxaan isiri le badaha lagamaba baxaba haddaad doonto anna igu dar ibraahim waxba kama qabo waa bado wanaagsan
Thank you.
dhambaalada haddaan mar kale dhinacooda jalleecino asalaamu calaykum waa lagu soo bilaabay asxaabta v o a wacalaykum asalaam waan idin leenahay si gaara baan yidhi waxaan u salaamaynaa qaybta hambalyada iyo heesaha waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah dhammaan reer xirsi axmed siraad canshuur iyo dhammaan reer sheekh daahir aabe xirsi axmed siraad iyo hooye sahro sheekh daahir iyo tufaax xirsi axmed iyo anise xirsi axmed iyo roodo xirsi axmed nasri xirsi axmed iyo cabdikhadar xirsi axmed iyo mubashir xirsi axmed iyo mubaarak xirsi axmed iyo hooye sahre maxamuud cawl maryamo xaashi guraar baa la yidhi iyo caruurteeda dhuux axmed xuseen iyo asxaab kaloo fara badan waxaa kaloo ku jira cabdiwahaab sheekh axmed saalax dadkan waxaay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen mudane bay yidhaahdeen nasteex xirsi axmed siraad iyo afadiisa marwo nimco macalin maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay ismaamulka soomaalida ah ee dalka ethoobiya gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yiri caayisha naste xirsi axmed ducada waa xaggiina cayaartoyda soomaalida waxaan ka maqli jiray in la yidhaahdo baaskuwaale baaskuwaale miyuu ahaa maantao dhan darbadu wadaa sooma goolkaas maanta dhan hadda halkay taageenteed ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina marka annagan waxaan leenahay ducada dhinaciinaan usoo riixnay u duceeya gabadhaasi caayisha nasteexa xirsi axmed laakiin dhinaceennana teenaan raacsanayna waxaan leenahay caashaha soo barbaarto oo ha noqoto tii dal iyo dad iyo diinba waxu tarto aamiin
waa tahay caasho dhambaalkanna waxaa uu naga soo gaaray dhammaan reer cali kaahin diiriye iyo waxa ay yidhaahdeen adeer cusmaan kaahin diiriye iyo adeer maxamed kaahin diiriye qadan xuseen kaahin iyo odageeda fatxiya xuseen kaahin iyo caruurteeda iyo maxamuud kaahin diiriye iyo aabe maxamed ismaaciil warsame iyo hooyo maryan xasan ismaaciil iyo waxay yidhahdeen cabdidhuux maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo mubaarag maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer askar cilmi iyo dhammaan asxaabta meel kastoo ay joogaan waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xiis xuseen kaahin iyo hibo cabdi ibraahim oo meherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meherkaasi ha idiin horseedo guur aad ku rayraysaan oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya asxaabta diraysa raxmo canshuur cali iyo madiine cali cumar iyo xasan nuur faarax maxamed maxamed kool baa layidhi waa tahay iyo hooyo aamino cumar daahir iyo adeer macalin xuseen bashiir ibraahim dhambaaladan teebka lagu qoro iyo telefoonada waxyaabaha mararka qaar haddii aan la sixin kombyuutarka qaabka wax u qoraayo iyo iyo telefoonada mararka qaar waxaad isleedahay qor ayaa waxaa kasoo baxaya wax kale marka qoraallo uu yaqaano u isku saxaya adigoo ibraahim qorle wuxuu qoraya wax kale marka waa halis
waa inaad ku noqnoqotaa waa inaad ku noqnoqotaa oo fiirisa oo tiraahdaa war hayga sixine sidaan u aqaanay sidaad u taqaana way kala duwan yihiin sidayda iigu daa mararka qaar waana ku adkaysatid iyo adeer macalin xuseen bashiir iyo iido dahaba ibraahim xuseen iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo xasan cumar nuur wuxuu ku magac dheeryahay ducaysana waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan lamaanaha adduunka baa layidhi iska calmaday oo kale ah cabdiraxmaan axmed ibraahim iyo gaclisadiisa baa layidhi nimco cumar nuur oo meherkooda uu ka dhacay duleedka muqdisho gaar ahaan baa layidhi ceelasha biyaha waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara obad kheyr qabana kala hela aamiin waa tahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray caasho asxaabta kale ah caasho xuseen caagane iyo sacdiyo xasan ganey iyo jamaal axmed cabdiraxmaan iyo mawliid maxamed shuuriye iyo maxamed ibraahim aadan nuune iyo suleymaan sheekh xasan jaamac iyo salaad xirsi maxamuud iyo waxay yidhaahdeen wacan maxamed iyo farxiyo dhuubow aadan iyo shukri cabdulaahi iyo ikraan cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan dahabo ibraahim xuseen iyo waxay yidhahdeen iidow gaanuug salaad oo isku guursada bay yidhaahdeen mooyaale kenya ducaduna waa xaggiina arooskeena aamiin ayaan idin leenahay waa tahay ibraahimow dhambaalada ugu dambeeya ee barnaamijka intaanan gelin bal heesta xigta noo soo qabo baydhabo ma gaartaa ishi baydhabo iyo meelahaas haye shimbirkaas baydhabaa loo diray waa gartay kolley howl howl culus buu haya howlka culus caashaqana ma jira sooma cumar dhuule cali ku soo dhowaada
nin jacayl ku beerkiyo kala jaray boggiiso
dabalada ugu dambeeya ee barnaamijka haddaan guda galay ibraahin oo labada gacantayda ku jirta mid ka mid a haddaan ku bilaabo waa hooye xaawo cabdi cabduleeye habaryar qadiijo cabdi cabduleeye eedo faadumo carabow cumar iyo adeer macalin maxamed macalin axmed iyo ibraahim maxamuud carabow iyo maxamed maxamuud carabow xasan maxamuud carabow iyo xabiibo maxamuud carabow iyo jawaahir maxamuud carabow waxaa kaloo dhambaalkan ku jira fardowso maxamuud carabow iyo samsam maxamuud carabow waa dhammaan ilmo maxamuud carabow carabow raaxo shariif oo ku jirta oo ilmo carabow ah iyo sacdiye sheekh xuseen iyo tariig sheekh xuseen iyo xalwo sheekh xuseen iyo adeer maxamed maxamuud xuseen iyo ugu dambayntii faadumo axmed cali dhammaan reer carabow oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad lah u dirayaan cabdulaahi maxamuud carabow iyo fahiima sheekh xuseen oo koob iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban ku aqalgalay nuur adduunyo ee degmada dhaarkiinley ee gobolka banaadir waa magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kale ibraahina waxaan maqli jiray xaafadda nuur adduunyo nuurta aaqiran inay jirtay soo sidaan mahayn xaafadda madiina ay u soo gasheen
madiina waa la wada degan yahay nuur adduunya iyo nuurta aakhir marka waa xaafad waxay ahayd oo xaafadihii dambe ka mid a soo ma nuur adduunya waa biiwata meesha ku weli jirtay ahayd dukaana markaasay caan noqotaa xaafaddii dhan marka ay qaadatay aad iyo aad soomaalida magac bixin oga
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray nuur aadan iyo ustaad cusmaan ismaluure iyo cabdulaahi mukhtaar xukun iyo waxay yidhahdeen cabdikhaalaq mukhtaar iyo bilaal mukhtaar iyo samiiro mukhtaar iyo carfi mukhtaar iyo xaawo garuun iyo waxay yidhahdeen nuur garaad iyo xuseen cabdi waxaana ay taaniid gaarsiinayaan sheekh saalax mukhtaar iyo afadiisa xabiiba oo gabar ugu dhalatay mandera dalka kenya waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey sumaya sheekh saalax waxaana ay eebbuga barayaan sumaya inay noqoto tii soo barbaarta oo soo weynaata dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamin ayaan anuguna leenahay dhambaalka ugu dambeeya ibraahim oo dhinacayga waxa uu ka yimid cabdalla xasan cabdiraxmaan oo loo yaqaano soor aham waata iyo cabdalla hilowle iyo eedda faadumo iyo faadumo hilowle iyo ruqyo cismaan iyo shugri xaaji xuseen iyo aabe hilowle iyo maxamed cabdi iyo cabdulaahi cismaan iyo isxaaq maxamed xasan maxamed sidow iyo maxamed ibraahim nuunne iyo aadan macalin xasan iyo ibraahim aadan cusmaan iyo ismaaciil bashiir iyo cali xasan cabdiraxmaan dhammaantood waxay kala joogaan boosaaso qardho afgoy ee madiina iyo ceelasha biyaha waxaanay tahniyad u dirayaan maxamed cismaan cali iyo marwadiisa caayisha hilowle oo koob iyo labaatankii bishan julaay ku aqalgalay magaalada boosaaso waxa ay leeyihiin waxaanu aqalgalkiina u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waaraah ee ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa caasha ee dhegeystayaashan aan u soo qabanaynana waa bogsan waaye awga haye maxaa helay wixii helay usaashe
isagaa heesta ugu sheegi doona sama bogsan waaye awga codkii macaanaa ee waa fanaanka saciid khaliif iyada ayaanan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa ibraahim iyo casha oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
jirdo cudurka ma dishe dogsan waaya awga jacaylku lagamana baqada wixi u bariysado boga iyo sideeda darku ugutayo barda carka duubane baxarkaagiiba maaye banmale jacaylku lagamana baqada wixi u bariysado boga iyo sideeda darku ugatayo barda carka duubane baxarkaagiiba maaye baxarkaagiiba maaye baxarkaagiiba maaye
yaa salaam yaa salaam waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen waxay heestaasi gebagabow tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba guud ahaanba idaacaddayada galabnimo isu wada jirayda ku daadiinayeen xuseen barre aadan iyo weliba anigo cabdixakiim maxamuud shurwac iyo isku dhinaca iskuda biridko inoo joogay bashiir abibakar tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta caawa toddobada fiidnimo isuga iman doonno waxaanu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
udurka